بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhugunsiyaal hamiin fayla meelbaysun dhogdanga hakudhawaada barnaamijka kulanku warsana oo hamiin walbaysun ku barata warbaahinta warsana magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinimo arbaabahaito khamiisniha hoyda idsata aragtida keedunta sagaalka bila oktoobar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsana oo namudan hadiilar waliba ku mid ah gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa weliba use ku hadlay xaaladda degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose welibana use baagan diraya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka sinkaayna dhugunsi alla saasoga qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudu hadiilaal weliba ku mid ah gudoomiyaha ururka raabta ee degmada tambaydhabo haawo sokor iyo weliba iyana ku hadalaya xaaladdan raabta ee degmada tambaydhabo iyadoona sheegda in walbadan ku qabdanaa dhibaatooyinka horayaali aan raabta ku nool magaalada baydhabo haddaba qaabsi aan ku gudubeen dhugunsialla barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada hadiilaal weliba ku mid aha madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed abdullaahi farmaajo iyo geega fure kala fadhigii lihaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba talow maylan ku hadallo doonaa mayna khudbadiisu meelasadiisu ku jeeda isku sheegay dhugunsialla barnaamijka sinkaaya wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba iyana maga dhowtay guddi farsamo oo dhisi doona maamulka galmudugga taasi oo sooreyn oo siday madaweynada maamulka galmudugga ahmed ducaali geelihaab haddaba may ati sababto qodobada aas ee qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo namadon siinkaaya barnaamijka oo kule baasaare waan siin daraysi doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiraashka dhanka farsamada mada ku-tiirta waliba imaamula doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow markale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo iyo Rondoreeta waliba hawada singalaha min filan barnaamijka kulanka warsaw Cabdirashiraashka ayaa saari waan siin darasi doona khiyaaray gudoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi cali axmed waafow iyo waliba uu soo koribaya xaaladda degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose haddaba gudoomiyaha marangega lukulame iyo waliba uusa iinku warbiyayo xaaladda guud ee degmada marko iyo saasoo kale ujeedadii onkuhaya magaalada baydhabo waa mahadsan tahay warsan markuu horeysa waan dhowaahay waana idin salaamayaa aad iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan maaragtay imaado studioha warsan waana ku mahadsantihin waa idinkaga mahad celinayaa run ahaantii sidaad ogsoon tihiinba waxaan soo gaarnay lixdii bisha ayaan nimid halkaan degmada baydhaba waxaanu nimid shir halkaas ka furmaayay oo gudoomiyaasha degmooyinka heer gobol iyo heer degmooyinba ay isugu imaanayeen saddexda gobol ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirkaas ayaa noo socdaa waana maaragtay maasha allah si wanaagsan ayuu noogu socdaa waxaana maaragtay shirku uu ku saabsanaa inta ugu badan talo wadaag iyo muxuu ahay maamul wadaag iyo isdhexgal degmooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya shirka inta ayuu ku saabsanaa welin wuu noo socdaa waayahay gudoomiye bal waxaad faahfaahin naga siisaa maadaama shirka aan faahnay dhanka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xaaladeeda guud intay maraysaa adeer magaalada marka way nabdoon tahay kadib markii ay dowladda soomaaliya ay gacanta ku dhigtay laga xoreeyey qoladii nabadiid ka ahayd magaaladu kadib waxaa loo sameeyey sida lawada ogsoon yahayba maamul maamulkaas waxaa la magacaabay koob iyo tobankii bishii afaraad adigu afar bilood shan bilood ka hore ayaa la magacaabay kadib waxaan tagnay degmada marka degmada marka waxaan maaragtay la kulannay culeys markaasaytu aad iyo aad u badan oo ka imaanaya dhinaca nabadiidka dhinaca maaragtay maxaa layidhaahda amni xumada ka imaanayay kadib waxaan u istaagnay in amniga degmada marka la hubiyo la ilaaliyo lana gaarsiiyo intii loogu talagalay run ahaantii ilaahay wuu noogu garabgelay waana noo fududeeyey amniga degmada si sax ah ayaa loo xaqiijiyay inta badan kadibna waxaan u gudubnay in dadkii aan gaarsiinno maamulkii laamihiisa kala duwan sidii ay bulshada u helaan kala dambeyn i nabadgelyo si laisku dhexgalo waxaan ka bilaabnay isdhexgal bulsho ayaan ka bilaabnay waxaan fidinay ilaa toddoba sideed gogol oo kale ayaan fidinay oo bulshada soomaaliyada isugu keenayna anigoo markaas horkacaayo maamulkayga ee degmada ku-xigeenadayda run ahaantii waxaan gaarnay aan isleenahay boqolkiiba lixdan ilaa iyo toddobaatan xaaladda maamulka aan ka gaarnay waana ma aragtay noo sii socotaa hoosha waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo boqolkiiba boqol inaan gaarsii doona degmada maamul wanaaggeeda waayahay guddoomiye waxaan la socnay in degmada markoo muddo badan qabaa'il isku dagaali jireen xaaladda dhanka beelo isku haysan jireen bal maadaama hadda maamul cusub ay samaystay islamarkaasna dowladdii ay ka mid noqotay misleedahay dhibaatooyinkii way ka soo kabanaysaa degmada marka maasha allah boqolkiiba siddeetan way soo kabanaysaa wixii ay soo martay degmada ay soo martay way soo kabanaysaa waxaa la dareemayaa horumar lixaad leh oo ka mid ah nabadgelyada isdhexgalka bulshada ganacsiga maaragtay isku socodka dadweynaha ee tuulooyinka ilaa iyo magaalada run ahaantii cakirnaantii iyo caqabadii cucuslaa ee magaalada ka jiri jiray waayihii ay maaragtay colaadaha sokeeyay dhex mareen kala xirxirnaantii iyo isdhexmar la-aantii wixii waa laga yimid waa laga gudbay waxaad dareemaysaa wejiga ay maanta magaalada marka ama degmada marka ku sugan tahay waxay iloobaysaa wixii hore ay usoo martay oo ruxumaa markii laga reebo qolooyinka nabaddiidka ah ee ku sugan daafaha magaalada sida jilib marka sida jannaale insha allahu waana ku soconnaa inaan ka horayno ay magaaladu iyo tuulooyinkeeda isugu furmaan ayaan ka shaqaynaynaa dowladdayna ayaa ka shaqaynaysa annagina waa horkacaynaa goordhow waxaan rajaynaynaa magaalada marka xaaladeeda oo shalay ama dhowr bilood ka horay ziro zir aheeday inay boqolkiiba boqol gaarayso bilaha soo socda jannaale iyo jilib marka markii ay gacanta dowladda kusoo noqoto rajadeeda ayaan leenahay magaaladaasi xaaladeedu inay boqolkiiba boqol gaarsinaato waayahay dhanka ganacsiga oo kale waxaan la soconaa in wadooyinka qaar ay xiran yihiin garoonka xitaa si fiican u hagaagsaneen bal dhanka ganacsiga degmada maxaa la isdhihi kara maanta adeer waa mahadsan tahay waxyaabaha aan u nimid ayay ka mid tahay garoomada degmada marka in la howlgeliyo ee dib u dayactir lagu sameeyo dowladda federaalka iyo dowladda koonfur galbeedba waan hor dhignay wayna naga aqbaleen sida ugu dhaqsiyaha badanna raja weyn ayaan ka leenahay garoonka ceelaxmid ee degmada marka in gacanta dowladdu ku soo noqdo dibna loo habeeyo howlaha ganacsiga si ay u fududaadaan sidoo kale isku socodka degmada marka iyo muqdisho iyo baydhabo si ay u fududaato isku socodka dadweynaha garoonkaas ayaa maaragtay howlaha ugu waaweyn ee aan wadno oo soo qaadnay baa iska mid yahay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysan doono ganacsiga magaalada marka wuu furan yahay si xawlilah ayaa isku socdaa maasha allah shalay afar bilood ka hore markaa magaalada marka imaanayay ganacsi ma jirin dadku meel ay soo maraan ma lahaynin wadooyinka magaalada soo gala kana bax way xirnaayeen kadib wuxuu ilaahay noo fududeeyey aan shaqo weynoo culusna ka qabanay inaan furno wadooyinka qaarkood aan ku furno maaragtay baaq aan u jeedinay dowladda dowladina ay naga yeeshay ay maaragtay meel badan oo awal xirxirnaa ay ciidamo dowlad soo dhigtay si ay wadooyinka u furmaan dadka ay u ganacsadaan dadkan ay u socdaan wayna noo sahlanaatay wadadii way noo furantahay inta badan keliya waxaa aan naga xiran oo noo dhiman wadada dheer ee afgooy marka isku xirta ayadana waxaan rajaynaynaa jannaali iyo jilib hadday gacanta soo gasho wadadaas ayadina bilaa shuruud ayay noo furmaysaa insha allahu taala waayahay dhanka eelboorka oo kale mar waxaan soo gaarayay in qabaa'ilo ay diideen in guud ahaanba eelboorkaasi la hagaajiyo ay isku haysteen marka arrintaasi wax ma laga bedelay mise weli way taagan tahay hadeer qabiil diidi kara ma jirto garoonka dawlad baa iska leh dawlad baa furanaysa dalka dawlad baa ka jirta qabiil isku adkay kara garoon lama furi karo iyo garoon waa la furaaya isku imaan kara isku qabsi kara haba yaraatee ma jirto waxaa waa laga gudbay dawladnimaa loo gudbay qabaa'il iyo qurun waxaa laga doortay dawladnimo dawladnimada ayaa dadka deeqda garoonkana dawladda ayaa furanaysa waayahay wadooyinka soo gala degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose waan la socnaa in magaca weyn ay ku leedahay marka soomaaliya marka wadooyinkaas waxaa jira in isbaarooyin ay u yaalaan qabaa'ilada meelaha sii wada degaan marka idinku arrintaasi ma u kurgasheen sidai wax looga bedeli lahaa
run ahaantii way jiri jireen qabaa'ilo meel isbaaro u yaalaan laakiin hadda waa laga gudbay dalka dawlad baa ka dhalatay dawlad baa gacanta ku haysa degmada awdheegle degmada afgooy ilaa iyo muqdisho degmada marka ilaa iyo qoryooley meel isbaaro ay taallo ay qabiil u taallo ma jirto isbaaro meel taallo oo ay shacabka maaragtay lagu dhibaataynaayo oo jirta ma jirto dawlad baa dalka ka jirta dawlad baa dalka ka shaqaynaysaa isbaar hadday taallana dawlad ayaa adkaysa qabiilna uma taalo ma oolaa karto isbaaro ologaarna uma oolaa karto isbahaysa isugu yimidin uma dhiga karo isbaaro isbaaro dawlad baa diiday dawlad baa qaadaysa dawladda ka shaqaynaysa waayahay ugu dambayntii mudane maxaa taloo soo jeedan lahayd
guud ahaan waxaan soo jeedin lahaa dhammaan dadjooga reer shabeellaha hoose guud ahaan horta koonfur galbeed gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaan u soo jeedin lahaa waxyaabaha lasoo maray ee xuxumaa in laga gudbo marka ugu horrayso qof kasta inaas ka gudbo ha qaato loo gudbo dawladnimo dawladnimada ayaa dadka deeqda adigu maanta haddaadan xil haynin berito xil dawladeed ayaa ku soo maraaya ayaad qabanaysaa xilkaas ayaa laga rabaa inaad gudatid maantu haddaad tahay qaayla quuti qofka xil ka haayo haddaad kadaba qaylanaysid oo wax xun aad sheegaysid meelaha la taagantid berito adigana xil ma qaba doontid haddaad qabatin waxaa ku yaallo waxaad maantu kasbatay ama aad shaqaysatay ayaa ku horyaala waxaa si loogu gudbo qof kasta oo maanta xil ka haayo koonfur galbeed guud ahaan gaar ahaan shabeellaha hoos xil ka haayo waxaan kula talanayaa in fursad la siiyo fursadda u joogo lagu guwaabiyo shaqooyinku u qabanaayo wax baahida dadweynaha loo soo gudbiyaa meeha iyo meeha ayaan dhib ka qabnaa ama baahi ka qabnaa hanalka xaqabtiro in lasoo yidhaaho talooyinka loo soo jeediyo maamuladu intaas ayaan soo jeedinayaa waxaan kaloo soo jeedinayaa qof kasta oo jooga ama nool inuu ka hor yimaado wax dawladda ka hor imaanaya dawlad diidku waa in laga hortagaa qof kasta inuu ka hortagaa qofka yacni facebookyada ku caytimaay ha noqdo qofka bannaanka la taagan mucaaradnimo ha noqdo qofka yacni xabadda haasta ama qorayga haastoo duurka ku jiro nabaddiidka ha ahaado intaba waxaan leeyahay in laga hortago lala dagaalamo iskana celiyo dawladdu muxaafadkeeda waa inay gacmaha iska qabsadaan meel walbo ay taagan yahaan ayay hore u socdaan mucaaradkan waxaan u jeedinayaa cid kastoo mucaarad ku ah maamul jira ila maamul degma u hoosey tuula u hoosayso waa mucaarad ayuu yeelanayaa mucaaradkan waa inuu noqdaa mid tala bixinayo tala wanaag bixinaayo wax xun ka hadlaayo wax wanaagsan ammaanayo inaas naqdo ayaan soo jeedinayaa aad iyo aada u mahadsan tahay raadi warsan
shoobla shoobla haashinow sidee umaymay wadageerka shugriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wel alla wada shugri shaf dhuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii siiba farmadoobaga jiniyow shaakirtana may adan shaakir wayboa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas adaaba shugriya isbuunyada shaakir shakarlaan shakarlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiyo leyin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala shaalaysan hindurma shahaadan hayna iyo isbuunyo shabshalbana in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbu
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsa ee ku guda jirnaa waliba wada siingalah miin faylan barnaamijka cabdirashiid rashka ayaa saari waan siin dareysay akhiiray gudoomiyaha ururka harraabta ee degmada tambaydhabo haawo sokor cali iyo weliba iyana kuwar bidaya xaaladda ururka hanraabta ee degmada baydhabo walibana iyo sheegday ini walbadan ku gudubanga xaaladda hanraabta ee ku nool degmada tambaydhabo haddaba marana waa kuweydiiyey arrimoogasaya oo yahanay booqatii stuudiya warsan waliba inga jawaabtay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقاقي حاوس كور علي قدوميها أورك هوينك دقمة بيدو وليب أنتمكم مهنغي دمان وريالك كشقيا إذا عدو ورسن إيو إذا عدو ورسن سيدي شرفت لي يوم داسيتي ستوديا يو إنك أزومين waayahay waayahay gudoomiyaha harraabteeta ee marwa hawo bal xaalada guud ee harraabta ku nool ee magaalada tanbaydhabo inta marayta bismillaah xaalada guud ee hanraabta ka nool degmada baydhabo si isin ogtiin hanraabta ka nool degmada baydhabo weliba waa haweenka keliya aan surin degmada baydhabo inay horumarsha iyo amniga iyo ku shaqeeyaan sida la wada ogiyey hanraabta degmada baydhabo wali aan dareerana inay horumar iyo suubiyaan inay amniga ku qayb qaadaan inay meelaraayis walbarashada ku qayb qaadaan inay nadaafada deegaanka ku qayb qaadaan nooc kastoo madaasayti bulshada aan baahanayti wali la surinyina garab inay unagdan maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaan deegaanka dadshay waayahay markalan feerey harraabto haddiinu guda galna dhinag iyo bilaanta waliba la ogsan iyo iyad in liidaan islamarkaasna garab unka haysana dhinag iyo dowladda afar sana lahdhaafi waliba haytay gudoomiyaha harraabta degmada baydhabo haddana weli sii eta bal ma isbedele mayna kin qobsoome
eedaa maadsanta sada ad ogto mayla raaya afartii sana laha dhaafi hanraabta degmada baydhabo ka nool dhadhagaagaya hata haysata ma haysana guud ahaan haweenka dhibaataysiiya oona dhan ogna ee dhibaato badana jarta baahiya madaasiiti la qaboon wal maalinto i lamayo daboolamo koran ma e laakiin step by step shalay wali ha ku bilownay meel banaan ee cidle ee walba an yaalnaya ha ku bilownay geedka wali rognay inuuna helna gabdho ha ku bahi jaamacada inuuna helna wasiire inuuna helna xildhibaane inuuna helna mayla raayo dad ku shaqeeyo muwaadin oo volunteer deegaanka aan ka shaqeeyo dhiniga nadaafada haatoy dhiniga soo dhaweynta haatoy dhiniga meela raayisa horumarka kale oo madaasaytii la suubiyaa haatoy dhiniga ganacsiga haatoy laakiin maalintii afartii sana ha ku wareegti uuna maamulka ha kabiirani halgabar oo madaasaytii aan dareerasi iniye dhiniga walbarashada ku qayb qaadata dhiniga amniga ku qayb qaadata dhiniga horumarka nooc kasta us madaas ay ku qayb qaadata yarayti hata wali argaane caafimaadka haddii lagnagadan raabtay idaan ka faylato walbarashada haddii lagnagadan raabtay idaan ka faylato maamooyinka oo mila raayso idog ka noolan wali walbadan niila garab galahayan misena lasuub yahay inay gabrojo ku baraarujiyaan inay walbaradan inay deegaanka ku qayb qaadan dhina kasto iyo nagata wali aragaasana inay gabro badan intii habhaan shirar iyo qobsadaan nadwaagiyo suubsadaan iyo eraayan wali fadaan deegaankan inuuna shaqeyn volunteer ogolna inuuna ka shaqeyn inay deegaanka horumarino ka shaqeeyaan wal kasta oo madaasayta deegaanka lunku baahanyi oo horumar ee mise amni nagatoy mise nadaafad nagatoy mise walbarasho nagatoy diyaaran inayo leeyin marka shalay in geeg iyo shalayto waayahay bal markii fiirina dhinagii hadhawaayo madaxda oo kale koonfur galbeed waliba la dareena bilaanta inta badan qayb qaadaysa dhawaayo airboorka oo kale waliba argana in iyo habuhu dhaafiyayaan iyo baawar hata aan la haysan marka arrimo wasay oo dhinag iyo madaxda oo kale qaabna isan wacyi geliyaasan deegaanka horta guud ahaan sida la ogiyey dadka anka anka dhibaataysano mise anka liidada haweenku haweenka wali dan anka jarta inuu is amnigu ku shaqeeyo dan anka jarta deegaanka horumarshay inuu ku shaqeeyo dan anka jarta sababtoo ee agoonlayu mayla raay dhibaato badan haysata haano iyaala laka furi haano dan yaruwal iyaalka kabiilaan male dhibaato badan oo isku jarta saas dartiye weli ka wacyigeliyaan inuu amnigu ku wada shaqeyno weli ku mid ataa soo dhaweynta madaxda oo volunteer laha ka dhawaayo beesalan ku qaalan dhaqaalalan siiyaan weli ku mid ataa inay amniga ku qayb qaado inay dalka la jeelatiyo qofka bani aadamka hadii dal shayba uu volunteer inay ka shaqeyn deegaan shayba uu anjeelan weli taawiyaas inay wal badan micno badan u ansuubiyaan inay deegaanka jeelan inay dalkaana volunteer ka shaqeyn inay dadkaan horumar shay uu ku shaqeyn inay nooc kasto iyo madaasiita naga ku qayb qaadanaya diyaaran ana haweenkana intaasa aan sheegnay waana nilaqaadeen ma ka warsadayaan madiyada meel raayso ee soo dhaweynta la suubiyo beesa ma ka warsadayaan baawar raac ma ka warsadayaan baawar isimka eraayaan wali ka shaqeeyaan sul volunteer lan walba wali ka xisaabtamay unajay oo caafimaad qabo unajay oo walan baradahay unajay oo nabad dugsinta insaad hangnaga oo kii shay kale oo maamooyinka shaqeeya wali lukiyaaba in dasto dhalinyaradii badan ayuu dhaleen migal ee bilaan eh walha baradan xitaa inay madaasiyti dawladda in shaqeeya mise deegaanka iyo nabad ee ka shaqeysaan saas dartiye wali caawiyaan in madaasiyti dawladii meelo roogto oo dawladku eh inuuna garab siin dhiniga abnaga dhiniga ee horumarka nooc kasta iyo ahaatee soo dhaweynta deegaanka wali muujiyaas in deegaanka madaasiyti haweenka iyo jeelin waayahay hadhawaayabka madaxda way baragaane markii elboorka kala galow bilaanta iyo rafaad qubang jagbointiyo badan laga dhibow haddii galangna markii madaxdaba kooyan way ku tabe bilaan gabro weeragaase oo ciyaal idan ku tabeen waana emergency baawar qaado un aragaana marka guddoomiyihii haraabta degmada baydhabo afartii sana hadhaaftay aragdi dhibaatooyinkaasi oo dhinig iyo madaxda iyada maadsanta sida ada ogto si alaata sheegtay walna jaran walna ma jaran hanraabto mado badan oo iyo soo dhaweynta suubiyaan badana si ada sheegtay halugaayeen badanana meel raayso baawuro laha qaade dadka tirada ku badan baawur jaran laakiin yaraada koraan saas oo kale madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed hata roogo wali ku codsanay inay gabroga sayti soo dhaweynta suubiyaan baawuro lan hela qayra la siyaata lama baawur oo kaliya aan diyaari baawur kalena ballan qaaday inuu isaha ka dar isla marmadaa sayti han raabta sayti waliba madaxweynaha wali eray madi balaanta ee soo dhaweynta la suubiyay afyay unku bahaana markaas wali eray gabrogas in laha qaada laha nago in gabrogas la dhibaateey mufdo waxay tahay in iyo biyo waraaba madi elbor krogan lanjay in la ixtiraam in walbada meel la raayis lang naxariisad ee markaas siyaasaas lay baawurtana walna walnin bilaw wala keenan madaxweynaha ku sugahay waayahay qarashaadka oo kale ee guddoomiyaasha deemooyinka tumunka xafadood markii oo bilaantii on deegaanini habahan waliba jirana isleeyina iyo naftiiba qarasha jira amugal wala habahadoon inta badan waliba lasiinka dhaliile inay isan markii hadhawaayo madaxda oo kale walaha qaadatan oo qarasha marka arrimahoos say dadka hadda dhugun sidaa warbaahinta may naftiini lahayd
iyada mahadsanta ana horta afar sana iyo rooga tan hata sagaal bilood toban bilood meelgaasa jirta dawladda one day masheer ma qaadan volunteer ka shaqeeyahay haddii wali taawiyaas ani volunteer ka shaqeeyo dadka oo hooseyn in sititayo taawiyaas so makihirana ee qarash makihirana ee meerana meel raayis haddii qarash bil insiyana ma shaqeeyo meeran guud ahaan tumanka bilaamad oo xaafado iyo tumanka megal oo xaafado madaasiyiinta tumanka xaafado ka kooban iyo dadka laamo iyo ku hoose wali inay kala shaqeeyeen volunteer kan kala shaqeeyeen lama sheer qaado habyara tumanka jar degmada baydhabo waana meel raayis sanadkii sheegaya deegaanka aan shaqeeyanay meeraan hawaanba inay misheerna na siiyo tidii kale aan doodnay walinka doodnay inay gabrowasayt iyo misheer helaan siiyo baryeyti meel raayis lankiyo bedelo mise deegaanka kiiyo iyadoo kalsooni qabaan aan shaqeeyan lan walba nafley ee wali faday inuus wal shaqeeyo usahana soo dhaweynta muddo la suubiyo soo dhaweyn la suubiye qofa la hadhawaaye luqyaab inii wallahu qaada luqyaab inii wallahu qaadna hadba sidii madaasayti aan taalo la taale hob wallahu qaadan si toos ah walaajo iyo lan koreejiye hob lahan ku qaadneen ani uniyo isku mid leena madaasayti wal probleme kale oo hatu ku teegan ma jiraan waayahay een ururka aan rabta degmada baydhabo aragnay ee qaabku san shaqeeyo marka jira urur kale oo intooda xuquuqdaha raabtiye leeyin oo ku dhisan baydhabo
ena maadsanta jara urur kale oo xaquuqda haweenka doodow mise raabta doodow degmada baydhabo ku dhisan wasaaradaba jirta wasaaradda wali la erahan wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaankiya la eran wali kale jaran dhalinyaro booliis eh oo haween eh oo aan hadalaayeen xaquuqda haweenka wali kale jaray dhalinyaro kale oo aan raabe ansurun inay aan hadalaan xaquuqda haweenka saas oo kale meel raayso dad badan ayaa aragaas oo isdhexroorow haween leen hayna xitaa sooma meel raayso dhalinyarada ku jiraan iyo leen xaquuqda haweenka aan hadalaan soo intaas dad ay wariyo waa dad iskaaladahay oo kuwada shaqeeyahay dhammaan inahan raabtin booskii la fadaayo madaasig iyo jeerta waayahay seminaaro badan waliba aragaane oo bilaantaha ka bandhigka inay ku qayb qaadan siyaasadda oo weli isleeyin manaha siyaasadda weli sidii la fadaayo maan ku muuqan marka aad ahaanta isleta markii la fiiriyay dhinagiisa munaaradaasay ee haddii si langeedahan raabto baydhawo ee siyaasadoo kale ha kuma wada koraan aan raabto bay dhowrta iyadan maadsinyin hooloyo qowdaayaha iyadoo ka kaalmeeyaan iyadan maadsinyin hakuma qodo koran sababto ee han raabto horta bini aadamku madi wal inis sheegaya wal ogaado koran lan idiska jar walba ma ogaado koran han raabto saad ogto ee siminaaro badan lan qubdahay wacyigelin gidin badan lan soo biyahay wal badan wala wal intaas wacyigelin lan soo biyahay siminaarada lan ka qubdahay wali ayna qof walba inuu isfaham deegaanka wala xaq ay u sikleey wala u sikleey boqolkiiba konton saad ogto bulshada waliba waxaan raabo so boqolkiiba konton mal kumaarama kor boqolkiiba konton bilkulyanba ma fadaan ma la shaqeeyaan ma arago korna haddii la yarwari nagadaas bulsho baaba'diya nagadaas so boqolkiiba konton haweengu saas dartiye wali kale la ogaaday in haweenka meeliyo maamulayaan meelo magalka maamulo absolutely isdiideen cadaaladda haatoy horumarka haatoy nooca kaste madaasayti iyo madaas hullan qobdo saas dartiye haweenka walow intaasay wacyigelin ee iisi manaareenka qobdo wali ayna inay ogaadaan xaqala kaliya isla marnamadaasna iyo ogin xaqiyo leeyin deegaanka kaliya waayahay ugu dambeyn marka may talooyin ee hajiyadii lahayti oo ka eedan dhinig iyo hanraabta wali tale hajiyadii faday ee hanraabta horta koonfur galbeed qeyr ilaahay sii dadaalahayaan dad walbaradii dhalinyaro badan oo hataha kahina jaraan wasiirada haweenka iyo dhammaan haweenka qaybashii shalgadiisa uniba ka jarna wali kala dardaaramey inay madnamo la hela inay horumar kale la suubiy inay haweenkiyo ha ku qeyb qaadan siyaasada lan walbo idaka jar an erna ee aan idun la roogay waana saasa siyaasada ku mid nagada usan erna banaanka hasurma bareeradiis eday sida wala usu fadowna sheega wala usu diidin automatically usu sheega saas oo kale ee meel raayis ee wali kale ee la dardaarmay mise inta faree unku diray maamulka koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed ee gabrooy ka jaran wali haayana soddon iyo koob gabrood iyo saddex wasiir haayeen automatically wali ogtaa inay hata dhamaashadii maamulka gabagaba ay usu sadiblood dhamayeen xildhibaanada inay dib lahaan xulo madaxweynaha iyo madaxda kale ee odayaasha ka jaran wali ku codsadaan inay haweenka qaybtiyo ku leeyihin siyaasada ini la siiyo wali madi waldad intartima waldad mandhimaas
adduunyaadan horumartay adeegyadii la fududahay abtirsiimadii oo ay ilaha ku burqidaayaan afliyay in sheego kortay isgaarsiintan horeyte aadiona hormuud telekomu hormuud telecom soomaaliya ulhayki isgaarsiintu eti ima ee ilaakiin markaa tahaatoy hormuud telecom soomaaliya shirkadu la ammaanay online ee waqti kas higaha dalka isgaarsiinta hormuud telecom soomaaliya eedkaa dheegu waayi hawada cariiri ee ogaa hooliye ma ee hormuud telecom soomaaliya internet fasiix eh isbid een hakadaana haddana aan walbele iddaa iyo xafiiska online ku kiiilba internetka gacanta 4G ika mobilka ba hormuud telecom hanka hagaag adeega far
waayahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulunka warsan ayaa kuguda jirnaa weliba ooda singalaha miin faylan idaacadda warsan oo akheeraya farsamada saaxiibkayga cabdinaasir iyo imaamadahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usugeega furaya kala fadhiga lihaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya welibana madaxweyne farmaajo uusa khudbadiisa ku jeedaya kala fadhiga uusa sheegaya in marnan oqbala doona siyaasiyiintii saasoo kale mucaaradka ka horjeeda dowladda waxyaabaha iyo marar qaar iyo kusoo biyaan gudaha dalka taasoo iyo andhiganta in maamul goboleed dalka iyo saasoo kale dowladda federaalka soomaaliya wili hiriirka kiishaan faylahayna haddaba madaxweyne farmaajo oo arrimo hoosay aramo kale ku hadalo dhugunsiyaala khudbadiisa ila dhugunsada danaha dadka iyo dalka waxaan soo marnay marxalado badan oo kala duwan waxaan la dagaalnay ama weli la dagaalamaynaa kooxaha argagixisada ah oo si aan dalka uga sifeenno ama uga xorayno waxaana gaarnay guulo waaweyn oo lagu naaloon karo hase yeeshee wax badanna waa noo harsan yihiin weli waxaan dadaal xoog leh aan ugu jirnaa sidii aan u soo celin lahayn sharaftii iyo haybaddii ay ummadda soomaaliyeed ee adduunka ku lahayd waxaan ka shaqeynay inaan xidhiir wanaagsan oo is-ixtiraam iyo isdhexgelin ku dhisan aan la yeelanno waddamada adduunka iyo kuwa mandaqadda ee gobolka waxaan idin xaqiijinaynaa inaan marnaba aanan ka daali doonin inaan sharafkii iyo sumcaddii ummadda soomaaliyeed ay lahayd aan dib u soo celinno intaa aan talada hayno waxaan rabaa inaan idin caddeeyo in soomaaliya ay istaagtay dibna aysan u noqon doonin in sha allah waa mahadsan tihiin mudanayaal iyo marwoyin haya waa waa mahadsan tihiin waa waa mahadsan tihiin waa mahadsan tihiin hayaanka dib u soo nooleynta qaranimada soomaaliyeed ay soo bilowday ma aha mid ummadda soomaaliyeed iyo madaxdeeda toonna ay dib uga noqon karaan ama uga noqonayaan waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa dowlad iyo shacabkaba inay u midoobaan siday u tirtiri lahaayeen ama uga adkaan lahaayeen ama ula dagaali lahaayeen argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed oo islaamka ah iyo cid kasta oo ka soo horjeeda horumarka iyo dib u soo nooleynta qaranka soomaaliyeed waxaan sidaan horay kugu ballan qaadayba naga go-an sidii loo gaari lahaa qarannimo soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh ummadda soomaaliyeedna ay u siman tahay waxaan sidaasi si la eg shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladdooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkan hadafka guud oo ah in la helo qarannimo iyo midnimo soomaalinimo ku dhisan ma jiro wax soomaalinimo ka yar oo na deeqi kara waxaa hubaala in si aan hadafkeenna u gaarno shaqo badan aynoo taallo shaqo badan aynoo taallo inkasta oo dalkeenu uu ku jiro marxalado adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaalo ahaan siyaasad iyo bulsho ahaanba haddaan haddaan si wada jira aan isu kaashanno oan awooddan isugu geenno waxaan aaminsanahay intaasoo idin inaan ka gudbi karno annagoo ka aanbaqaanayna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn uga hanan lahayn qarannimadeenna waxaan dejinnay qorshayaal ciidan oo loogu talagalay sidii loogu sugi lahaa ammaanka dalka si rasmi ahna loogu ciribtiri lahaa argagixisada iyo cid kasta oo khatar ku ah ammaanka ammaanka dalka iyo ummadda soomaaliyeed waxaanse idinkugu baaqayaa mar kale inaan garab istaagtaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba una taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan sidoo kale aan dejinnay qorsho qorsho horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu ilaah yidhaahdo mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin si loo gaaro qarannimo midaysan arrimo dhammaystiran waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummadda soomaaliyeed horumar u gaari lahayd horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer ee qaybsashada khayraadka dabiiciga ah waxaan dhaqan gelinaynaa ama dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta kumeelgaarka ah ee xisbiyada siyaasada siyaasadda dhanka kale waxay dowladdu dhammaystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan ay ka wada shaqayn karaan sida maqaamka ay magaalada magaalo madaxda muqdisho ay ku dhex ku dhex yeelato hanaanka federaalka qaabdhismeedka dowladda asqaynta awoodaha dowladda hanaanka dowladeed ee federaalka soomaaliya hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka iyo weliba hanaanka federaaleynta maaliyadda waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaala kaasoo soo kaasoo soo celin kara qaarannimada soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay waxaa sidaas la socota waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhamay dhammaystirka hindissharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisiyaashaas si deg deg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu ilaah yidhaahdo mudanayaali marwooyin sidii aan ku xusay khudbadaydii tan ka horraysay ee kalfadhigii hore muddadii koobneyd ee maamulkaygu jiray waxaa saxiixay afar sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad og tihiin gundhig u ah aasaasidda qaarnimada soomaaliyeed oo taaba gasha shuruucdaas aada ansixiseen ama aada ansixisay iyo kuwo kaleba oo idin hor yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si deg deg ah iyagan u ansixiyaan sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa sidaas aageed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigaygii ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu ilaahay yidhaahdo mudanayaal mahadsanidin kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaarnimada sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yegreeli lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qaarnimadeenni dib u haranno annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinnay sidii daymaanka naloo naloogu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaan alle mahaddiis ah aan ku guulaysanay inaan si hufan ugu soo uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalaga nalagu xidhay ama nalaga rabay in maxaanku idhaahdaa inaan inaan gaarno yoolkii ay aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee i m i m f-ka si maxaanku idhaahdaa nalooga cafiyo deymahaas shuruudahaas noo haray oo nalaga rabo inaan si deg deg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishaan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eeba yidhaahdo madashii iskaashiga ee soomaaliya iyo beesha caalamka s p f waxaan bogaadinayaa maxaan ku yidhaahdaa wixii ama aan u mahad celinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaan rajaynaynaa insha allah inaan hirgelino mudanayaal iyo marwoyin sidoo kale waxaa kobcii dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeenaan ku samaynay oo aan habkii ururinta dakliga gudaha aan ku guulaysanay waxaa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay arrinta noo sahashay si joogta ah arrintaasu noo sahashay si joogta ah inaan u bixinno bacdama aan aruurinay dakli maxaan ku rahda nagu filan inaan mushaaharaadkii shaqaalaha aan si joogta ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada mudanayaani marwooyin dhinaca dib u heshisiinta waxaa naga go-an inaan ummadda soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscafinta iyo isu tanaasulka qaaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wada jira aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwo aaminsan in dadka soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahweerka way ka gudbeen xilligii lagu ookacay mudanayaal imawoyin sidaad la socotaan waxaa aala mahadiisa oo dhowaan noo soo gabagaboobay shirkii dib u heshisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshisiintaasna waxay noo fududaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan ugu dhisi lahayn aan ugu wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddana ay ku qanacsan tahay waxaa naga go-an inaan inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabaraysa waxaa naga go-an inaan garowsanno cid kasta oo garowshyo leh ama mudan waxaa naga go-an inaan raaligelinno cid kasta oo raaligelin mudan waxaa naga go-an inaan nala dhalin ka mari ka mira dhalayno dib u heshisiinta dib u heshisiin waarta oo oo ka hirgasha dhammaan geyiga soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno hadduu ilaah yidhaahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaarnimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor ishor taagta dib uyeelidda dib uyeelidda qaarnimada
usub lankiin aaranti ubamiinagadaw oo doolugaal lankiin dhaliina idaaley aanuma kuweydiyaw afowley madiin maaladama oogna biyo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma'e bulshoy aflah oo aflahkii kor u moodey eedlahan asriye yalla furi ummuday kooyanii la araga ko'oon bahaa aflah isbashaalista hosbitaal abbabaay raajid baa eediin ajabiidi asriga ohoo caalamiga eh ma doono kombyuutar hangliin adeegsadaw bani koloshe ansaw ansaw ma'e owlaadan haata aragaayan iig bay ku bahay bulshoy ogaala'a niiku lo'oon bahaa aflah
waayahay dhegeystayaal qayb dambe ee barnaamijka kulanku warsanaya samarayna waliba wadaysan kala hamiin faydan cabdirashiid rashka ayaa barnaamijka saaray waan siina darasay akhyaray wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa weliba ayay maga dhowtay guddi farsamo oo ku shaqayn doona dhismaha dowlad goboleedka galmudug taasee oo horay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele haafusan gudbi inay la soobiy guddi farsamo haddaba guddigun may talooyin ah jeedi doonaan mayna ku bedeli doonaan xaaladda maamulka galmudug iyo la dhugunsada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno dhisidda guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta markay dhegaysatay warmurtiyeedka ergooyinkii shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug markay aragtay baahida loo qabo in dadka reer galmudug wada dhistaan dowlad goboleed ay u dhan yihiin markay tixgelisay soo jeedinta guddigii qabanqaabada shirweynaha dub heshiisiinta galmudug iyadoo baraarugsan in uu si guul ah ku soo dhammaaday shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug lana joogo wakhtigii la dhisi lahaa dowlad goboleedka galmudug oo bedela maamulka hadda wakhtigiisu dhammaaday iyadoo dareensan wasaaradda khatarta amni iyo midda maamul ee shacabka galmudug soo wajihi karta haddii wakhtigan xasaasiga ah aan galmudug dhisan dowlad goboleed ay wada leeyihiin wasaaraddu waxay go-aamisay qodobadan soo socda kow dhisidda guddi farsamo in la dhiso guddi farsamo farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo ay ka qayb galaan dhammaan beelaha wadadega galmudug xarunta maamul dhisidda waxay noqonaysaa magaalada magaalo madaxda dowlad goboleedka dhuusa mareeb labo tirada xubnaha guddiga iyo guddoonka guddigu wuxuu ka kooban yahay saddex iyo toban xubnood oo ka kala socda beelaha degan galmudug guddigu waxay iska dhex dooranayaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen howsha guddigu waxay noqonaysaa mas-uuliyad wadareed qodobka saddexaad magacyada xubnaha guddiga kow maxamed cumar warsame afrax labo cabdulqaadir nuur caraale saddex axmed maxamed caafi afar cabdirasaaq kaahiye yuusuf shan cumar maxamuud cabdi lix xuseen cabdulle xasan toddoba maxamed daahir faarax sideed cabdinaasir geele cilmi sagaal xaliimo cabdi cali toban maxamed maxamuud cali kow iyo toban cabdirasaaq aadan warsame laba iyo toban abshir cabdiraxmaan maxamed saddex iyo toban cabdirashiid cali salaad qodobka afaraad guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxa uu u xilsaaran yahay fulinta habraacyada iyo shuruudaha lagu saleeyey xulista hogaamiye dhaqameedyada rasmiga ah iyo xildhibaanada golaha wakiilada ku tababarista hogaamiye dhaqameedyada waajibaadkooda iyo qaab xulidda xildhibaanada maareynta iyo xalinta khilaaf khilaafaadka ka ka dhex dhasha odayaasha dhaqanka ansixinta liiska xildhibaanada iyo xaqiijinta waafaqsanaantooda habraacyada iyo shuruudaha soo xuli soo xulitaanka xildhibaanada iyadoo la xaqiijinayo in lagu wada dhan yahay si cadaalad ahna loo soo xulay qodobka shanaad guddiga waxaa caawinaya xogheen ka wakiil ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo la shaqayn doonta guddiga farsamada ee dhisidda dowlad goboleedka galmudug qodobka lixaad waajibaadka shaqo ee guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug waxaa lagu qeexayaa lifaaq gaar ah oo lala wadaagi doono guddiga farsamada
sakarlanje mamog sanaani ilmo mamog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurule suubiyowshe mamog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sideew ma leh may weeli qiito daabacaadu qiito kalena electronic wali ad anbaahanta dhammaan ku helaasi stationarigana la jara sanaado suuradile sky britain dhanka seedow mayu wayba dhanka seeday daabacad dhammaantiyo fartoonoon dhimanaanga sida suubiyowka bugaagta yar iyo wiinbile daabacadda a five a four a three iskaanka istiikarada iyo weliba suubyowka qoraalada shirgadiisan sida suubyowka warqado shahaado
waayahay dhegeystayaal guudahaan waliba intaan ka afmeera barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kuleba saaray waan siin diraysaa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka dhaqan farsamada madax ku dirta waliba imaamadahay saaxiibkayga Cabdinaasir Axmed Mayow inta barnaamijkan barnaamij lama dareedan kulmaan akhyaaraya waa Cabdirashiid Rashka oo siin ku tawaasulaasiyo hamiin nabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh